waxaana ahay dadkii diida codka dastuurka wacdayn waaya sababtoo ah dastuurku waxa weeyaan wax dan soomaaliyeeda kuma jirto si walba markaan u eegnay xagga diinta xagga maaragtay xuduudaha xagga jinsiyadaha waxaasoo dhan sun soomaalida loo qooshayo oo la rabo maaragtay in la cabsiyo weeyaan wax dan soomaaliyeedana kuma jirto sidaasaan markaan akhrinay guud ahaan saasaan saciid maxamuud jimcaale waxaana ku codeeyey maya sababtuna waxay tahay markii ugu horraysayba habka loo maamulay oo maamul ahaan loo fariisiiyey ayaa khaldanaa dadka markii la bixinayey in warqada horay loo soo diyaariyey oo qoran oo ay ku qoran tahay labaatan baa safkan ka codaysay halna waa diidey intaasaa ku qoran halna waa diidey oo been abuur ah oo horay loo soo diyaariyey in dadka lala dhex wareegayay codka la sheegay marka cod xalaala ma ahayn sida loo maamulayna si dhaqan saxa ma ahayn aniga cabdulaahi cali aadan baa la yidhaha ma codeen waa aamus waa ka aamusan mana diidin mana raacin mana u coday waxaan ku diiday sababtu qodobo badanaan soo qornay baa nalagu diiday midda kale waxaan arkay dad aan ergada ku jirin oo meelo kale laga keeno laga soo buuxiye oo codaynaya oon kaar wadan oo garabkayga dhooban markiina laga diiday in codkay si xero ergadu ay u dhiibato waan ka aamusay maadaama codkii hore la qaaday aan qaymeeyey si xalaalana codkaas uma dhicin
anigu magacaygu yahay cabdi faarax jaamo cabdi dheere joogana magaalada nairobi anigu waxaan u arkaa meeshaa waxa ka soo baxay oo maanta la ansixiiyey wax shaqayn kara inaysan ahayn waxaana u sababaa saddex qayb oo saaman ku lahaa oo mido ay tahay madaxda dawladda ama saxiixayaasha midana ay tahay culummada iyo odayaasha dhaqanka midana ombos ay tahay saddexdaas oo ku kala gedisan oo aan heshiis ku ahayn maadaama saddexdoodu ku kala diidan yahiin oo aan mid mid la heshiisii jirin shacabka soomaaliyeed intiisa badanina ay ka daba qaylinayaan oo leeyihiin war bahalka dhulka hala dhigo aan ka hadalne wax badanoo la diidanyana uu ka dhex muuqday waxaan u malaynayaa inuusan shaqayn doonin oo waxa uu ku shaqeeyaa aysan noqonin wixii lagu looga bixi lahaa dhibaatadii la rabay in looga baxo cabdullahi magacaygu waa cabdullaahi maxamed gedi bakad waxaan joogaa magaalada nairobi waxay ila tahay waxaa halkan lagu sameeyey dastuurka soomaaliya ma le siyaasadda ma le madaxda soomaaliya ma keenan ciidamada ma lahan dhammaan waxaa keenay international community international communityna kob iyo labaatan sano ayay soomaaliya maamulaysaa wax haba yaraatee xalana kama ayna gaarin sababtu waxa weeye ummadda dhaqankeedii iyo diinteedii iyo dhaqaalaheedii iyo siyaasadeedii iyo nolosheedii bay la dagaalamaysaa dastuurkaa soomaaliya ma lahan waxa meesha lagu samaynayana xataa haddii la baasiyo wax ka soo baxaya ma jira